بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حشرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan waxau noqonayaa casharka sagaashan iyo labo waxaynuna ku sharaxaynaa su-aasha toddobaatan iyo afar waxa aynu ka soo baxnay alruknu alwal oo ahaa aliimaanu billaah waxaa halkan ka bilaabanaya alruknu athaani oo ah aliimaanu bilmalaa'ika waa inagii xadiidkii jibriil ayuu dariiqiisii ku socday shiikhu waa tii xadiidka jibriil markuu yidhi akhbirnii can aliimaan uu yidhi nebigu markaa an tu'mina billaah wa malaa'ikatih halkaas ayaynu maraynaa marka alruknu athaani baa la yidhahdaa waa aliimaanu bilmalaa'ika in la rumeeyo malaa'igta qaabka loo rumaynayo iyo adiladeeda iyo shaqooyinkooda ayuu shiikhu ka hadli doonaa oo waxa weeye uu inoo tilmaami doonaa marka su-aashan toddobaatan iyo afar waxa uu yidhi maa daliilu cala aliimaani ay calaa wujuubi aliimaani bilmalaa'ika malaa'igta in la rumeeyo maxaa u daliila min alkitaabi waasunnah in waxa weeye kitaabka iyo sunnaha maxaa uga daliila oo adilo ah oo loo daliishanayaa calaa wujuubi aliimaani bilmalaa'ika jawaabta waxa uu yidhi shiikhu hatuu su-aaliya jawaab ku waday jawaabta waxa uu yidhi adillatu daalika kathiira adiladaa ku soo aroortay kitaabka iyo sunnaha aad bay u badan tahay shiikhu marka shan daliilood ayuu soo qaatay saddex aayadood iyo laba xadiid ayuu ku gaabsaday laakiin adiladu aad iyo aad bay u fara badanta aayadda ugu horreysa waxa uu yidhi waxaa ka mid a qowluhu tacaala allah subxaanah wa tacaala uu yidhi waalmalaa'ikatu cinda rabbika yusabbixuuna waalmalaa'ikatu yusabbixuuna bixamdi rabbihim ويستغفرون لمن في الأرض وفي سورة الشورى والملائكة ملائكتي يسبحون ويتسبيح سنيانو إلهي بيهوفيان والتسبيح دو وحوية ee wax kasta oo naqaa'isa ayay ilaahay ka hufayaan oo qirayaan allah inuusan wax naqaa'isa lahayn yusabbixuuna bixamdi rabbihim haddana markay tasbiixsadaan oo ilaahay xumaantii ka nasahaan ayay haddana waxay ku dheehan yihiin bixamdi rabbihim ilaahayna waa u xamdinaqayaan ay macnaha wax kasta oo wanaagana ilaahay bay u sugayaan marka tasbiixdu waa in xumaanta laga hufa allah iyo naqaa'ista xamdiguna waa in loo sugo ilaahay ammaantiisa iyo wanaaggiisa iyo sifaadkiisa la ogolaado wa marka labadaa camal bay ku mashquulsan yihiin bixamdi rabbihim haddana allah waxa uu yidhi markaa wayastakfiruuna liman fi lardi wayastakfiruuna ilaahay bay dembi dhaaf u weydiinayaan liman ruuxii fi lardi dhulka ahaaday aayaddaa waa fi suurati shuura marka aayaddan liman fi lardi waxa weeye waa ijmaal baa ku jira waayo dhulka waxaa joogaa oo liman fil ardi dee wax walbay leeyihiin gaal iyo islaamba jinni iyo insiba wax walbay leeyihiin yaa loo jeedaa marka liman fil ardi waxaa caddaysay aayadda fii suurati khaafir oo shiikhu ma keenin aayaddaas aayaddaasaa caddaysay allah waxa uu yidhi alladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu أي الذين يحملون العرش والملائكة ومن حوله أي حول العرش والملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم waxa weeye allah subxaana wa tacaala ayay u tasbiixsanayaan yay marka u dembi dhaafayaan wayastakfiruuna liladiina aamanuu waxay dembi dhaaf u weydiinayaan allah subxaana wa tacaala liladiina aamanuu ayay dembi dhaaf ilaahay u weydiinayaan wayastakfiruuna liladiina aamanuu maxay dhahayaan rabbanaa wasicta kula shayin raxmata wacilma fakfir liladiina taabuu watabacuu sabiilaka waqihim cadaab aljaxiim idan marka aayaddan la yidhi wayastakfiruuna liman fi lardi aayaddaasaa fasiraysa waa dadka mu'miniinta ah oo waxa weeye iimaankii laga helay oo ilaahay u toobad keenay oo waxa weeye rabbi u soo noqday oo shirkigii iyo kufrigii ka soo noqday kuwaa weeye kuwa ay dembi dhaafka ilaahay u weydiinayaan waa waadix markaa aayaddaasaa caddaynaysa amaa qof mushriga dee ilaahay waaba diiday in loo dembi dhaaf dalbo oo fii suurati towba allah ku caddeeyey maa kaana linnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana lahum annahum asxaabu aljaxiim idan marka qof gaala dembi dhaaf innaguna uma weydiin karno hadduu doono wuxuu doono ha noqdo oo aayadahaas waxay ku soo degeen oo laga hadlaya nebiyullaahi moxamed adeerkiis xataa inuu loo diiday inuu dembi dhaaf u weydiiyo bal nebigu wuxuu axaadiidkii xadiidkii muslim uu wariyey fii saxiix ku caddeeyey hooyadii in loo diiday inuu dembi dhaaf u dalbo oo nebigu wuxuu yidhi istaadantu rabbii ilaahay baan weydiistay an akfira lah inaan dembi dhaaf an astakfira lah inaan dembi dhaaf weydiiyo falam ya'dan lii iima idmin wastaadantu an azuura qabrahaa qabrigeeda inaan booqdaal aan weydiistay faadina lah waa ii ogolaada ujeeda waa xadiis saxiixa oo imaam muslim warinayo idan halkaa marka waxay nooga caddaatay aayaddan ijmaalka ku jira adiladaasaa caddaynaysa marka wayastakfiruuna liman fi lardi ay mu'miniinta loo jeeda aayadda labaad oo shiikhu deliishaday marka aayaddaasi waxay deliil u tahay biwujuudi almalaa'ika oo ilaahay wuxuu yidhi walmalaa'ika malaa'igtii buu sheegay oo cinda rabbihim haddana aayadda labaad allah waxa uu yidhi ina aladiina cinda rabbika laa yastakbiruuna can cibaadatihi wayusabbixuunahu walahu yasjuduun ina aladiina kuwa cinda rabbika alla agti ahaaday rabbigaaga agti ahaaday waa almalaa'ika in aladiina cinda rabbika laa yastakbiruuna can cibaadatihi cibaadada ilaahay iskama weynaysiiyaan sida gaaladu iskaga weynaysiinayso oo shaydaan u diiday oo gaalo u duufsaday iyagu maaha waa mu'miniin ilaahay bay rumaysan yihiin cibaadada ilaahayna iskalama weynaadaan marka in aladiina cinda rabbika waa almalaa'ika halka ayuu shiikhu ka deliishanaya laa yastakbiruuna can cibaadatihi wayusabbixuunahu walahu yasjuduun waa cibaadadii bay ka mid tahay tasbiixda iyo sujuudda iyo kulli cibaadadii ayay ka mid tahay aayadda kalea kaga sii sariixsan oo fii suurati albaqara oo aayadda saddexaada waxau yidhi allah subxaana wa tacaala iyadoo yahuud baa lagu radiyeyey oo sabab bay lahayd markii yahuudi ay nebiga u yimaadeen oo ay yidhaahdeen noo sheeg malaa'igta melagga kuu yimaadoo waxyiga kuu keena markaasuu nebigu ku yidhi jibriil markaasay yidhahdeen huwa caduwuna caduwun lanaa weeye cadow buu kaasi noo yahay haddii mikaa'iil aad kuu imaan lahaa waxyiga kuu keeni lahaa waa ku rumayn lahayn waa canaad iyo beene waxay og yihiin laga soo bilaabo nebiyullaahi aadam ilaa nebi maxamed nebi kastay rasuul walba waxaa u keenayay waxyiga malaku jibriil markaasay aayadahan soo degeen allah waxa uu yidhi qul man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi man kaana caduwan lilaah anaa aayadda ka horreysay qul man kaana caduwan lijibriila fainahu nazalahu calaa qalbika ilaa aakhir aaya kabacdaa waxaa la yidhi man kaana caduwan lilaahi kii cadow ilaahay uu ah wa malaa'ikatii malaa'igtiisa cadow u ah wa rusuli rusushiisa cadow u ah oo nebi maxamed cadow ka dhigta wa jibriila gaar baa loo sheegay awalna malaa'igtuu ka mid ahaa waa la sii bayaaninayaa markaa wa jibriila wa miikaala miikaa'iil ayaa isagana gaar loo sheegay intaa qofkii cadow u noqdaa fa ina allaha caduwun lilkaafiriin kuwaasi gaalo weeye ilaahayna cadow buu u yahay idan waxaa halkaa laga deliishanayaa marka qofka malaa'igta aan rumaynin oo la collaytama cadow buu u noqday qofka malaa'igta cadow u noqdayna iimaan ma hayo ilaahayna cadow buu ka dhiganayaa oo ilaah waxaa weeye gaal buu noqonayaa oo waxa weye markaa caduwun lilkaafiriin u gelaya halkaa ayaa laga deliishanayaa waa fi suurati albaqara marka man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi ayaa lagu daray meel kastana waxa weeye ilaahay marka la sheego malaa'igtana la raaciyaa ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna marka malaa'igta qofka cadow ka dhigtaa waxa weeye caduwun buu noqonayaa cadow buu ilaahay u noqonayaa fa ina allaha caduwun lilkaafiriin u gelayaa markaa aayaddaana waa aayadda saddexaad oo ina tusaysa calaa wujuubi aliimaani bilmalaa'ika axaadiidta laba xadiid buu shiikhu ishaaray oo uunan naskoodii keenin laakiin wuu ishaaray waxa uu yidhi wataqadama xadiidu jibriil waxaa inoo soo hormaray xadiidu jibriil waa xadiidkii aynu soo marnay oo xadiidu jibriil xadiidkii cumar uu nebiga weydiiyey jibriil uu ku yidhi akhbirnii can alislaam markuu u sheegay haddana yidhi akhbirnii can aliimaan markaa nebigu uu yidhi aliimaanu an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa shari qaala sadaqta idan maxaa lagu xijiyey marka aruknu thaani maxaa noqday aliimaanu billaah wa malaa'ikatihi waa aruknu thaani bay noqotay markaa xadiidkaana waa inoo soo hormaray imaamu muslim baa werinaya waa xadiidkii macruufka ahaa oo xadiidu jibriil oo macruufkaa wey daliil wuxuu u yahay marka in uu la rumaynayo aliimaanu bilmalaa'ika bal wuxuu daliil u sii yahay aliimaanu bilmalaa'ika inuu yahay ruknu min arkaan aliimaan asitta lixda arkaan ayuu mid ka mida yahay wey xadiidka kale waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam macnaha xadiidka kaleo shiikhu ishaaray waxa uu inoo sheegay buu nebiga calayhi salaatu wassalaam in laga abuuray malaa'igta khuliqat min nuur nuur in laga abuuray xadiidkana waa xadiidkii caaisha oo imaamu muslim ayuu ishaarayaa caaisha ay nebiga ka warisay uu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam khuliqat almalaa'ikatu min nuur malaa'igta waxaa laga abuuray nuur ayaa laga abuuray wa khuliqa aljaannu min maarijin min naar jinkana waxaa laga abuuray dab ololaya ayaa laga abuuray wa khuliqa aadam mimaa wusifa lakum aadamna wixii la idii tilmaamay baa laga abuuray ay dhoobadii waxa weye min tiinin laazib waxa weye dhoobadii halkaa waxa weye laga abuuray oo ciiddeen laga abuuray marka xadiidkaasi wuxuu inoo sheegay imaamu muslim yaa warinaya xadiis saxiixa wuxuu tilmaamayaa khalqulmalaa'ika in laga abuuray nuur jinkana in dab laga abuuray naar oo ibliis isagaaba odhanayay khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diin markuu u faamayey aadam naar baa laga abuuru ku doodaya marka xadiidkaasi wuxuu sariix ku yahay malaa'igta in nuur laga abuuray haddana ay markaa waxa weeye jiraan waajib la inooga dhigay aliimaanu bilmalaa'ika in waajib inagu yahay bal uu yahay ruknu min arkaani aliimaan marka shantaa daliil buu shiikhu deliishaday waxa uu yidhi walaxaadiidu kathiira fii shacnihim kathiira adilada ku soo aroortay axaadiidta shacnigooda malaa'igta ka sheekaynaysa qaar buu ka sheegi doonaa camalka ay qabtaan oo kala duduwan waxaasoo dhan buu inoo sheegi doonaa shiikhu oo adilada ku keeni doonaa laakiin hadda su-aashan toddobaatan iyo afar waxaynu ka qaadanaynaa calaa wujuubi aliimaani bilmalaa'ika see loo rumaynaa marka macnaha loo rumaynaya waa macnahee su-aasha ku xigtuu ku sharaxi doonaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin